cibraaniyada cutubka labaad taa aawadeed waa inaynu aad u dhegaysanno waxaynu maqalnay waaba intaasoo ay inaga fakadaan waayo haddii hadalkii malaa'iguhu ku hadleen xaqiiq ahaa oo kii kasta oo xadgudub iyo caasinimo sameeyey uu helay abaalgud xaq ah sidee baynu u baxsan doonnaa haddaynu dayacno badbaadinta weyn oo rabbigu kolkii hore ku hadlay oo kuwii maqlayna inoo xaqiiqeeyeen ilaahna wuxuu uu marag furay calaamooyin iyo yaabab iyo xoogag kala duwan iyo hadiyado ruuxa quduuskaahu u qaybiyey siduu doonayey waayo dunida imaan doonta oo aynu ka hadalno malaa'igaha kama uu hoosaysiin laakiin mid baa meel ka marag furay isagoo leh bal waa maxay dadka oo aad u xusuusataa isaga ama wiilka aadaynaha oo aad u soo booqotaa waxaad isaga waxayr ka hoosaysiisay malaa'igaha waxaana taaj oga dhigtaa maan iyo murwad oo waxaad ka saraysiisay shuqullada gacmahaaga wax walbana cagihiisaad ka hoosaysiisay isagoo wax walba isaga ka hoosaysiiyey wax uu dhaafay oo aanu isaga ka hoosaysiinin ma jiraan laakiin iminka weli ma aragno wax walba oo isagaa laga hoosaysiiyey laakiin waxaynu aragnaa ciise kan wax yar malaa'igaha laga hoosaysiiyey isagoo xanuunka dhimashada aawadiis ammaan iyo murwad taaj loogu geliyey inuu nimcada ilaah dhimashada ugu dhadhamiyo qof walba waayo waa u ekeed kan wax walba u yihiin oo wax walba ka yimaadeen markuu carruur badan ammaan u keeno inuu bilaabaha badbaadadooda xanuun ku kaamilo waayo kan quduus ka dhigaa iyo kuwa quduus laga dhigaaba kulli mid keliya ayay ka yimaadaan taas aawadeed isagu kalama xishoodo inuu iyaga ugu yeedho walaalo isagoo leh magacaaga waxaan u sheegi doonaa walaalahay oo ururka dhexdiisa ayaan kugu ammaani doonaa oo haddana
isagaan aamini doonaa oo haddana bal eega aniga iyo carruurta ilaahay siiyey carruurtu waxay qayb ka heleen jir iyo dhiig taas aawadeed isaguna sidaas oo kale ayuu uga qayb qaatay inuu dhimasho ku baabbi'iyo kii xoogga dhimashada lahaa oo ah ibliiska iyo inuu furo kulli kuwii cimrigoodii oo dhan addoonnimo ugu hoos jiray cabsida dhimashada waayo runtii ma uu qaadan suuradda malaygaha wuxuuse qaatay tan dhashii ibraahim haddaba waxaa isaga u ekeed inuu wax walba ugu ekaado walaalihiis inuu wadaad sare oo naxariis iyo aamin badan leh u noqdo xagga waxyaalaha ilaah si uu cerotir ugu noqdo dembiyada dadka waayo isaga qodhiisu wuu xanuunsaday isagoo la jirrabay taas aawadeed wuu karaa inuu caawiyo kuwa la jirrabo